bismillahi raxmaani raxiim gaashaan la sar cabdullaahi gaafaa weeye ninka halkan ka hadlayaa waxaan kasoo horjeedaa nimanka maamul goboleedyada oo hogaamiya kooxeedyada maanta isu bedelay soomaaliya oo la isu raadinayo in la isu keeno la rabo soomaaliya oo la rabo inay nabad noqoto federaalkii waa ka baxnay nimankan yidhi baan kasoo horjeeda waxaan leeyahay ha ka noqdeen arrintaa niman mas-uuliyiina weeye niman wax garanaya weeye ha u daneeyeen shacabka soomaaliyeed ha u daneeyeen diinta islaamka aan haysano ha u daneeyeen dalka iyo dadka intaasaan leeyahay adeer
waayahay cornel laakiin soolisma dhihi karo dowladda federaalka waxay ka gaabisay arrimihii gudaha oo in maamuladii ay qanciso oo waxyaaba badan ay ka qanciso taasay ka gaabisay ma laisdhihi karaa
arrintaa waxay ahayd in laga wada hadlo oo ishorfar la ishor fadhiisto oo la isu talo ma ahayn in la yidhaahdo dowladdii soomaaliya waa ka goonay waxa weeyaan dabar jab waxay ku tahay ummaddii soomaaliyeed ama dibadda ha jirto ama gudaha ha joogto dadku waa naxayaa maantay oo soomaaliya hilaac u baxay ninkii yidhaahda waa dagaal sokeeyaan ku soo celinaya waa laga naxayaa adeer arrintaasina aniga waxay iila tahay garashadayda iyo sargaalnimadayda waa mid qalada waayahay shacabka aragtidooda ka warayada ma isleedahay shacabka maamul goboleedyadaasi way raacsan yihiin maamuladooda soomaaliya inay kala goobo nin wax garanaya oo qaangaara ama gabar ha noqdo ama nin ha noqdo oo jiraa ma jira adeer waayo waxay isu bedeleen nimankan hadday hogaamiya kooxeedyo isu bedeleen dagaal sokeeya oo soomaaliyaana bilaabanaya qof kaa rabaana maanta ma jiro adeer waayahay cornel maxaa kusoo beeg bee maxaa kusoo beegay arrintan in ay hakiyaan wada shaqayntii dowladda federaalka maamul goboleedyada iyadoo aragsoonahay waxa weeyaan waktigoodii baa dhammaaday waktigoodii hadduu dhammaadayna dalka iyo diinta iyo dadka inay u turaan baa dhaday waxay ka faa'iidaysan weeye adiga waktigaagi waa dhammaaday marka ma ahaysaa inay yeelaan waxay ahayd waddo fiican oo khayr qabta oo loo duca qabta oo loo duceeyey inay dadkiiyo dalka uga tagaan bay ahayd maaha maantoo kale inay hogaamiyo kooxeedyo shaqada hogaamiya kooxeedyo inay muujiyaan ma aha adeer
waayahay madaxweynaha durba uu ka jawaabay oo email ama oo warqad buu soo saaray ugu yeeraya madaxda dowlad goboleeda toddobiyi tobanka bisha inay xamar tagaan baaqaasi madaxweynaha ma kula tahay inay ka jawaabayaan
baqa madaxweynaha waa ka jawaabayaan waa inay tagaan wey federaalka baa soomaaliya ka tirsan tahay ciddii diida waxa weeyaan dadka maamulada ay hadda haystaan oo xooga ku haystaan waa dhibaata soo gaaraysa haddaysan tegin ninkaan caalamka wuu aqoonsan yahay saad la socotid ma aha marka qofkii isdhagiijiya qof waxa weeyaan ujeedo kale leh oo aanaan u jeedin waa u jeednaado waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed in la iska hor keeno mar labaad oo uu buho weeye waxay hogaamiye kooxeedyadaasi rabaan waxa weeyaan taasna annagu ka yeeli mayno waxbaanu garanaynaa saraakiishii soomaaliya oo horaanu nahay ma dhacayso dagaal sokeeyo oo soomaaliya ciddii ku daaqda waanu ka hortegaynaa waanu cambaaraynaynaa waayahay aragtidaada ku aadan cornel xaaladda dalka xilligan uu ku jiro iyadoo goliya aqalka sare maanta ay ka qaadidhaamiyeen xaaladda dalka iyadoo laftirkeeda soolisma dhigi karo maamulada u ku saxan yihiin aragtidooda oo dowladdii muqdisho soo dhaafilaada oo muqdisho soo dhaafilaada dowladdii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo shaqada uu qabanahayo waad u jeedaa gobolada aan isu imaan jirin oo cadowga isku ahaa oo weeshaysiinayo waad arkaysaa oo waad la socotaa caalamka yacni meelaha uu marhayo iyo siyaasadiisu meeshay gaartay waad la socotaa adeer ma ahayn marka calqabad muxuu ahaa xumaan soomaaliya kaga timaada maanta in la waaf lagu sameeyo ma ay ahayn waxay ahayd labada baalla in loo noqdo labada garab la qabtay ahayd madaxweynaha ma garab waayahay iyada laftirkeeda arrintaas way jirtaayo dowlad goboleedyadii madaxweyne ku-xigeenadii way ka soo horjeesteen camey ku-xigeenka puntland iyo galgadu galmudug way ka soo horjeesteen xalku muxuu ku dambayn doonaa
ku wuxuu ku dambaynayaa arrimaha rabbi baa iska leh laakiin waxa weeyaan waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo da- cadaaladdu ha shaqayso wadaniyaddu ha shaqayso islaamnimadu ha shaqayso baan leeyahay adeer wax kale yaan la hiigsan oo loo caaltaagin marnaba waxa weeyaan kan ilaahay qofku hadduu diido arrimo dhibaatays dhibaato leh uu ka shaqeeyo Mm.
dhibaatadu isagay ku dambaynaysaa aad baa mahadsantahay cornel aad baa mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay waa kaan kuu mahad celinaya adigana waxaa may maqlaysaa ha
in adeero intaa aan sheegay xabad xabad keli ilaa xamar inay socotaan rabaa ma garad waa la karbaashaya hogaamiyaasha kooxeeda la karbaashaya haye insha allah hay raadiyaashoodha inaad u qaybisid ee anigu ma baqaayo adigu ha bidin